بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo sagaashanaad ee suuratulbaqara waxaanu ku joogaa aayadda laba boqol iyo shan iyo tobnaad allah waxaa u ihi subxaanah waqtuluuhum xaysu haqiftumuuhum waakhrijuuhum min xaysu akhrajuukum waalfitnatu ashaddu min alqatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين إلهي سبحانه وتعالى آيات كنوح كقور رمي بعض أحكام الجهاد دقالك إلهي درتي لو دقال لميو أحكامتي سوحكم مضى أي إلهي تبارك وتعالى آيات كان كنت المامي waxaa ilaahay muuminiinta amray in kuwa gaalada ah ee iyagaba diinta kula dagaalamaya iyaguna halkay ka helaanba inay kula dagaalamaan oo ay ka saaraan halkii ay ka saareen oo maka ah waanay ka saareen oo caam alfatxi waa kii nebigu furtay sala allahu calayhi wasalam waxaa la tilmaamay in fitnadu ay dilka ka daran tahay oo saxaabadu waxay waxoogaa dhibsadeen oo ay ka damqadeen dagaalka dhacaya wakhtiga xurmada leh iyo goobaha xurmada leh ee ama xaramka dhexdiisa ka dhacaya ama awqaadda xurmada leh sida ashhurulxurum dhexdooda dhacaya taasay waxoogaa ay aada iyo aada u dhibsadeen ilaahay markaa waxa uu tilmaamay dilka wakhtigaa dhacaya ee goobtaa ka dhacaya waxa ka daran gaalnimada iyo waxa weeyaan diinta ay dadka ka fidnaynayaan kuwa gaalada ihi oo fitnada waxaa looga jeedaa kufriga iyo shirkiga iyo dadka ay diinta ka fidnaynayaan waxaa kaloo aayaadka lagu tilmaamay ina tarka alinfaaqi fii sabiili illahi yu-addii ila alhalaak in laga tago jihaadka iyo in laga tago ilaahay dartii in wax loo bixiyo yacni infaaqaas iyo jihaadkaas oo laga tagaa wuxuu dhexalsiinayaa dadka inay halaag iyo dhibaata ay ku dhacdo oo allah waxau ihi subxaanah wa anfiquu fii sabiili اllahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin sida saxiixa ana halaagga aayaddaa lagu tilmaamay muraadka looga jeedaa waxa weeye waa jihaadkaoo laga tago ama jihaadka in wax lagu bixiyo oo laga bakaylo waayo arrintaasi cadowga ayay xoojinaysaa dhibaatana ka dhalanaysa waxaa kaloo aayaadka ku sugan bacdu axkaami alxaji waalcumra axkaamta xajkiiyo cumrada wax ka mid ah ayaa aayaadka lagu tilmaamay wa atimu alxaja waalcumrata lilah fain uxsirtum fama staysara min alhadi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah aayaadkaas waxaa allah ku tilmaamay axkaamta xajka iyo cumradu ay leeyihiin wax ka mid ah oo waxaa dadka muuminiinta alla amray xajka iyo cumrada ilaahay dartii inay u taam yeelaan oo ay dhammaystiraan haddii dhammaystirka laga manciyo oo cudur ama cadow uu ka hor yimaado u diida inay dhammaystiraan waxaa loo tilmaamay waxay ixraamkii ay galeen kaga xalaaloobayaan oo ah markaa halkaa ay joogaan inay hadyigii ku qalaan kuna xiirtaan madaxa sidaana ay ku xalaaloobaan kal dambe ama wakhtiga kale u suurto gashana ay soo qalleeyaan xajkii ama cumradii seegtay sidii nebiguba sameeyey sala allahu calayhi wasalam sanadkii lixaad ee caam alxudaybiya markii ay gaaladii mushrikiintu ka hor joogsadeen xaramka halkaa xudaybiya oo maka kambalkeeda ah intuu ku xalaaloobay oo hadyigii ku qalay oo ay ku xiirteen nebigiiyo saxaabadiisu ayay halkaa ka noqdeen sanadkii toddobaad ee ka dambeeyeyna waxay soo cumraysteen cumratu lqadaa cumradii la odhan jiray sanadkii sideedaadna nebigu sala allahu calayhi wasalam makaba waa furtay oo fatxu maka ayaa dhacay waxaa kaloo aayaadka ku sugan ana lilxaji mawaaqiitun zamaaniya kamaa lahu mawaaqiitun makaaniya sida xajku u leeyahay mawaaqiid makaaniya oo laga xidho oo dadka jihadaa ka yimaada iyo ciddii soo martaba ay waajib ku tahay markay joogaan halkaa inay ka xidhaan sidaa ay uu leeyahay mawaaqiid makaani ah sida reer madiine iyo ciddii soo martaba miiqaadka dulxulayfa ay uga soo xidhaan ree yamaneed iyo ciddii jihadooda soo martaabana iyo lamlam ay uga soo xidhaan ree ciraaq iyo xaggooda wixii ka yimaadaabana daatu cirqi ay uga soo xidhaan ree masar iyo jihadaa wixii soo maraana juxfo ay uga soo xidhaan ree najdina qarnu lmanaasil nebiguna wuu yidhi hunna lahunna waliman ataa calayhinna sidaa uu xajku mawaaqiid iyo meelo cayiman oo laga soo xidho uu u leeyahay ayaa waxa uu leeyahay mawaaqiid zamaani ah iyo xilli go-an oo la xidho oon lagana horreysiin karin lagana dambaysiin karin marka mawaaqiidda zamaanigu waata rabbi ku tilmaamay alxaju ashhuru macluumaat waa shawaal iyo dulqacda iyo tobanka dilxijo ugu horeeya intaas ayaa la yidhaahdaa ashhuru lxaji oo dhexdooda ruuxu cumradii iyo xajkii uu xidhan karaa alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji waxaa kaloo ku sugan aayaadka bacdu sifaati lmunaafiqiin munaafiqa tilmaamaha lagu yaqaano wax ka mid ah wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati addunya wayushhid allaha calaa ma fii qalbih wa huwa aladu lkhisaam allah wuxuu tilmaamay dadka inay ka mid yihiin waa munaafiqiintii kuwa hadalkoodu ku cajabinayo oo hadal macaanida iyo aftahamadooda aada aada iyo aada ula dhacayso dhaarna ku maraya afkooda iyo uurkooda waxa ku jiraa inuu iswaafaqsan yaho runtooda ay tahay laakiin xaqiiqo ahaan hadalka macaan iyo foolxumada ay falayaan waa kala fog tahay oo ha hadal macaanaadaan laakiin ficilkoodu arlada waa fasahaadinaya وإda twlى sacى fi اlأrض liyfsida fiha wyhlika اlxarثa والnasl wاllahu la yuحib اlfasaad kadib alla wuxuu tilmaamay صifaat اlmuؤmin tilmaamaha muؤminku uu leeyahay munaafiqa uu kaga soocan yahay wa min الnaasi man yshri nafsah btiغاءa mardaat الlah wاllahu ra'uuf bاlcibaad oo munaafiqu halka uu naftiisa shaydaan ka iibinayo naar iyo cadaabna uu mudanayo mu'minku naftiisa alluu ka iibinayaa waxaanu taa beddelkeeda ku doorsanayaa oo beddel qaadanayaa ridaha rabbi inuu helo oo jannada uu galo waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujuubu alcamali bijamiici sharaa'ici alislaam wa cadami tajzi'at addiin wa cadami tajzi'a inay waajib tahay sharaa'icda islaamka dhammaanteed in lagu dhaqmoo la wada qaato on waxba laga tegin in laakiin la kala qaybqaybiyo oo badhna la rumeeyo badhna la beeniyaa wax bannaan inaanay ahayn sifaadkii ahlu kitaabka lagu caayeyna inay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafatan walaa tatabicuu khuطuwaati shayطaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan alictibaaru bixaali bani israa'iil in lagu waantoobo wax lagu qaato axwaashii reer banu israa'iil ay soo mareen waayo asaciidu man wucida bigayri سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب إلهي وحاو تلمامين منكاس ري بني إسرائيل آيات فربضني معجزات إن لقو كراميي laakiin nicmadii alleh gaalnimo iyo diin la-aan inay ku doorsadeen oo alle aanay ku mahadin diintana aanay ku toosnaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan xaqiiqatu lkaafiriina wa sumuwu lmuttaqiina fowqahum xaqiiqada iyo dhabta gaalada in xaqiiqadooda dhabti ay tahay hankoodu adduunyada liidatay inaan u dhaafsanayn oo taa ay ku dagmeen oo ay ku lugu-an yihiin zuyina liladiina kafaruu alxayaatu addunya wayaskharuuna min aladiina aamanuu laakiin alla wuxuu tilmaamay kuwa mutaqiintii inay ka sarreeyaan qiyaamaha waladiina itaqow fowqahum yowma alqiyaama wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab waxaa kaloo aayaadka ku sugan xاaجة الناaس إلى الرسل وتxamلهم معa أتباaعiهم البأساء والضراء dadka iyo umamku baahiday u qabaan rususha loo soo diray iyo marnaba inaanay ka maarmayn iyo rusushu iyagoo atbaacdii rumaysay la jooga siday ugu dulqaateen mixanka iyo masaa'ibka soo maray kana الناaس أmaة waaxidة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيma اkhتلفوا فيه allah wuxuu ku tilmaamay aayaddaas in towxiidku uu yahay asal soo jireena laakiin gaalnimada iyo shirkigu uu yahay waxa ku soo kordhay dadka ee ku soo cusboonaaday ee ku soo dariyey gaalnimada iyo shirkigu asal ma aha waa shay daari oo cusub oo ku soo dariyey dadkoo bannaanka kaga yimid oo kusoo cusboonaaday laakiin towxiidka ummadaha asal u ahaa ibnu cabbaas waxaa yihi sida ibnu kathiir uu ka soo warinayo kaana bayna aadama wa nuuxin cashratu quruunin kulluhum cala alislaam nebi aadam oo kaynu ka tafiirannahay aabaheen aadam calayhi asalaam iyo nebi nuux waxa u dhexeeyey buu yidhi toban qarni yacni kun sannadood oo dhammaantood quruuntaasi islaamka iyo tawxiidka ay ku toosnaayeen laakiin qoomkii nebi nuux loo diray ayaa shirkigii iyo gaalnimadii ugu horreysay dhexdooda ka dhacday markaasaa ambiyada loo diray dadka iyadoo nebi nuux ugu horreeyey si uu shirkiga uga waaniyo tawxiidkana ugu baaqo waa halka alla uu leeyahay kaana annaasu ummatan waaxida ay cala tawxiid dadku tawxiid iyo islaamnimay ku midaysnaayeen oo umma waaxiday ahaayeen dabeed markay iskhilaafeen ee barhkood gaaloobeen ayaa fabacatha allahu nabiyiina mubashiriina wa mundiriin waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay dulqaadka ambiyadu dhibaatooyinka iyo mixanka ay u dulqaadanayaan iyagiyo atbaacdoodu si laynoo dareensiiye innakana inaan aayarun jannada dalaq layska odhanayn oon la gelayne mixan iyo qodax badan inay ka sokayso oo sabir u baahan am xasibtum an tadkhuluu اljannata walamaa yaأtikum mahalu aladiina khalow min qablikum masathum اlba'saaءu wاldaraءu wazulziluu xata yaquula alrasuulu wاladiina aamanuu macah mataa nasru اllahi alaa ina nasr اllahi qariib kadib alla wuxuu tilmaamay maahiyat lmaali almasruuf wa jihaatu sarf xaqiiqada iyo xaalka xoolaha la bixinayo iyo halka lagu bixinayo ama masrafka waa jihada lagu bixinayo iyo waxa la bixinayaa waxa uu yahay yas'aluunaka maada yunfiquun qul ma anfaqtum min khayri falilwaalidayni walaqrabiina walyataama walmasaakiin wbn الsbiil wma tfcaluu min khayri faina allaha bih caliim allah waxa u ihi subxaanه waqtuluuhum laayo gaalada xaysu taqiftumuuhum meel alla meeshaa ka heshaan ku laaya wa akhrijuuhum ka bixiya gaalada min xaysu akhrajuukum meeshay idinka bixiyeen idinkaba siday maka iyo xaramka idinka bixiyeen uga bixiya waana laga bixiya caam alfatxi waalfitnatu fitnada oo gaalnimada iyo shirkiga ah ayaa ashaddu ka daran min alqatli dilka aada xaramka ama bilaha xurmada le dhexdooda aada dilaysaan oo markay muslimiintu dhibsadeen xadgudubka xurmada wakhtiga iyo goobta ayaa la leeyahay gaalnimada ayaa ka daran dilka aada wakhtigan dilaysaan ama goobtan ku dilaysaan inaad dishaanna waxa keenay iyagu dilka idinku bilaabayaan oo waa jazaan wifaaqan laakiin idinku kuma bilaabaysaan oo xurmada xaramku leeyahay idinku kuma xadgudbaysaan laakiin iyagu markay ku xadgudbaan baa idinkuna yacni intay ku xadgudbeen in leeg ay idiin bannaan tahay inaad ku xadgudubtaan oo laysaan wahaakadaa wakhtiyada iyo bilaha xurmada leh idinku xurmadooda ku xadgudbi maysaan iyaguse hadday ku soo xadgudbaan dee loo seexan maayo waa layska dhicin dembigana iyagaa leh ee muslimiintu ma leh mar haddii lagu bilaaboy jawaab tahay toodu allah waxau ihi walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalamina gaalada cinda almasjidi masaajidka agtiisa masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa masaajidka xurmada leh agtiisa ha kula dagaalamina gaalada waxaa looga jeedaa masjid ulxaraam xuduudda xaramka ilain masjidku waa kooban yahay xuduudda xaramkuna waa ka ballaadhan yahay marka masjidulxaraamka waxaa looga jeedaa xuduudda xaramka oo dhan dhexdeeda ha kula dagaalamina gaalada xataa yuqaatiluukum ilaa iyagu ay idinkula dagaalamaan fiihi masjidulxaraamka oo iyagu xurmada ay kusoo xadgudbaan fa in qaataluukum hadday idinkula dagaalamaan masjidulxaraamka agtiisa faqtuluuhum idinkuna laaya kadalika sidaasoo kale ayuu ahaaday ay alqatlu waalikhraaj yacni layntaa aada laynaysaan iyo bixintaa aada bixinaysaan oo kale ayuunbuu ahaaday jazaau lkaafiriina kuwa gaaladaa abaalkay muteen waa kaa aada mariseen oo inaad laysaan oo bixisaan ah fa in intahow hadday ka reebtoomaan oo gaalnimada ka hadhaan fa ina allaha alla gafuurun waa mid dembi dhaafis badan oo waxay hore u galeen iyo gaalnimadii ka dhaafaya raxiimun oo addoommadiisa u naxariis badan oo kol hadday islaamaan rabbi waa u naxariisanaya wixii horena waa ka dhaafaya allah waxau ihi waqaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuuna ay xataa laa taxsula ilaa aanay xasilin oonay dhicin fitnatun fitnaba oo gaalnimo iyo shirki ah oo kaanadani waa kaanadii taamada ahaydoo ficil laasima ayuunbaa laga macnayn oo khabar uma baahna marfuucay ku kaaftoomaysaa marka waqaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuuna fitnatun ee xataa laa tuujada fitna ilaa aan fitnaba la helin ama fitnaba aanay dhicin oo gaalnimo iyo shirki waxa weeyaan u dhammaado oo la waayo oo wayakuuna diinu diinkuna uu ka ahaanayo lilaah ilaahay mid u sugnaado rabbi u badhax tiran oon cid kale la wadaagin waa taacad iyo cibaadaadka waxay aayaddu tilmaamaysaa ghaayada jihaadku sida uu dheeryahay aan ugu dhoweyn oo wax daa'ima uu yaho marnaba aan la joojinayn aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama marka inta gaalnimo iyo shirki jiro jihaadna waa jiraa oo waa baaqi allah waxau ihi fa in intahaw hadday ka reebtoomaan oo gaalnimadu gaalnimo yacni gaaladu ay gaalnimadooda ka hadhaan oo ka soo noqdaan falaa cudwaana wax xadgudub iyo dagaal ma ahaanin ilaa cala aldaalimiina kuwa daalimiinta ah korkooda mooye oo kol hadday toobad keenaan oo islaamnimada usoo noqdaan dee la dili maayo lalana dagaalami maayo qof dhaalim oo isagu dilka iyo dagaalnimada dagaalka bilowda mooyaane alla waxau ihi ashahru alxaraamu bishii xurmada lahayd بالشهر الحرام أي مقابل بالشهر الحرام وحلل قابليا بش حرمة له أما وانتهاك الشهر الحرام على حذف مضاف مضاف سو قدر بش حرمة له حد قدب كيدا مين لقا قدعا حاصل وحكو حصليا أما وكدعيا بالشهر الحرام بانتهاك الشهر الحرام bisha xurmada leh oo lagu xadgudbo ayay ku imanaysaa bil xurmo leh in lagu xadgudbaa marka jalaaleynku wuxuu odhanayaa muqaabalun wa calaa jihati almuqaabala marka muraadku waxa weeyi asal ahaan xurmada bilaha xurmada leh ay leeyihiin waa baaqi oo lama nasikhin laakiin macnaha in bil xurmo leh lagu soo xadgudbo waxaa bannaynayaa in iyagu gaaladu xadgudubka ay bilaabaan markaa bil xurmo lahayd oo ashhurul xurumkii ka mid ah dulqacde iyo dulxije iyo muxaram iyo rajab afartaa bilood baa la yidhaha ashhurul xurum minhaa arbacatun xurum marka bilaha xurmada leh oo lagu xadgudbaa dee bil xurmo leh oo lagu xadgudbay leedahay macnaha waa la kala goosanayaa ama waa la isugu bedayaa o dee hadday ku soo xadgudbaan iyana waa lagu xadgudbayaa dembiga xadgudubkana iyagaa le ee muslimiintu ma laha ashahru alxaraamu ay intihaaku shahri alxaraam bisha xurmada leh oo xurmadeeda meel lagaga dhacaa xaasilun wuxuu ku xasilayaa ama uu ku sugnaanayaa bishahri alxaraami ay biintihaaki shahri alxaraami bishii xurmada lahayd oo meel lagaga dhaco xurmadeedii oo bil xurmo leh oo lagu xadgudbaa waxay leedahay bil xurmo leh oo lagu xadgudbo macnuhu waxa weeyaan uun hadday ku soo xadgudbaan ashhurul xurumkii idinkuna intaa ay xadgudbeen in leeg waa ku xadgudbaysaanoo waa iska celinaysaanoo odhan maysaan waa shahrul xaraamkii oo gacmaha laaban maysaan waalxurumaatu waxyaabihii xurmada lahaa beladan kana aw zamana ama goob ha noqdo sida dee xaramkii maka ama xilli iyo wakti ha noqdo sida bilaha ashhurulxurumka waayo xurmada makaan iyo meelina way yeelataa sida xaramka wakti iyo zamaanna wuu yeeshaa sida bilahan marka waxyaabihii xurmada lahaa wakti iyo goobba qisaasun waa kuwo laysu qisaasayo oo macnaha la kala goosanayo oo bil xurmo leh ama meel xurmo leh inta ay kaga soo xadgudbaan gaaladu in leeg baa lagaga xadgudbayaa oo lagu samaynayaa marka qisaastu waa wax isu dhigmo oo la kala goosanayo si siman waalxurumaatu qisaasun waxyaabihii xurmada lahaa hadday goobaha yihiin iyo hadday wakhtiyada yihiinba qisaasun waa kuwo la kala goosanayo oo waxa weeyaan laysu qisaasayo faman ictadaa waayo qisaastu waa shay si isku mida loo kala goosanayo oo naftii naf disha in loo dilo gacan haddii la gooyo loo gooyo waa kala goosasho siman macna alqisaas faman haddaba ruuxa ictadaa kusoo xadgudba calaykum korkiina faactaduu idinkuna ku xadgudba calayhi korkiisa bimidli maa shay oo kale ama shay mid lamida ugu xadgudbay ictadaa uu kusoo xadgudba calaykum korkiina yacni kii idinka idinku soo xadgudba intuu idinku soo xadgudbay in leeg ku xadgudba laakiin qadarkuu idinku sameeyey ha dhaafinina faman ictadaa ruuxa ku soo xadgudba calaykum korkiina faactaduu calayhi idinkuna ku xadgudba bimidli maa kii oo kale ictadaa calaykum uu idinku xadgudbay inta uu idinku xadgudbay in lamida idinna ku xadgudba kan dambe maaha xadgudub ee waa mujaazaad laga abaalmariyey wuxuu sameeyey laakiin waxa isna xadgudub loogu tilmaamay min baabi almuqaabala waa xagga mushaakaladio isku mid ahaanta maadaama ficilkii isku mid yahay unbaa sida ka horoo kale ictidaa lagu tilmaamay laakiin ictidaaga rasmigii waa ka hore kani waa jawaab celin wattaqu llah ilaahay ka baqa oo macnaha qadarka laydinku sameeyey ha ka zaayidin oo ha dhaafinina waclamuu ka waclamuu waxaanad ogaataan ana allaha in alle maca almuttaqiina kuwa alla ka baqa uu la jirkooda ahaaday ay binasri wa ta'yiid wa anfiquu bixiya fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa iyo jihaadka xoolaha ku bixiya oo walaa tulquu ha ku ridin oo ha ku tuurina biaydiikum ay anfusakum nafihiinna ha ku tuurina ila tahlukati halaag ha ku tuurina oo gacmaha inta badan waxaa laga cabbiraa iyadoo loo jeedo jidhka oo dhan oo bimaa kasabad aydiikum marka la leeyahay maaha uun gacmuhu waxay galeen baa laydinka goynayaa wax alla xubintaa doonta ku samee abaalkeeda waa he waad helaysaa haddaan lagaa dhaafin laakiin gacmaha waxaa loo cabbiraa waa xubnaha ugu badan ee acmaasha lagu kasbado ama wax lagu sameeyo jawaarixdii kalena waa la mid marka iminka gacmihiina ha ku tuurina waa bimacnaa anfusakum oo waa min tacbiiri اljuزءi wa iraadati اlkuli qayb jidhka ka mida la cabiray kulli baana loo wada jeedaa walaa tulquu ha ku tuurina biaydiikum ay anfusakum ba'duna waa sila ama tawkiid waayo ficilka alqaam mafcuulka toos buu gaadhayaa waa sida uma baahna walaa tulquu biaydiikum ay anfusakum nafihiina ha ku tuurina ila tahlukati halaaga xaggiisa ha ku tuurina oo axsinuu samafala waayo ina allaha alla yuxibu waa jecelya almuxsiniina kuwa samafala ilaahay tabaaraka wa tacaala waa jecelyi tahlukadan waxaa fasiraya xadiidka sunanka ku sugan xadiidu abi ayuubin alansaari waxa uu ku jiray jeyshkii waxa weeyaan ku duule ee ruom loo diray qustantiniya magaalada la yidhaahdo halkaasaanu ku dhintay abu ayuub isagoo weyn markaa jeyshkii mucaawiya uu diray iyadoo yaziid ibnu mucaawiya uu hogaaminayo ayuu la socday marka iyagoo colkii ishor fadhiya ayaa nin muslimiinta ka mid ihi ku cararay xaggii gaalada oo seef la dhex qaaday markaasay dadkii yidhaahdeen alqaa binafsihi ila tahluka intay aayaddan akhriyeen walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ay yidhahdeen naftiisii waa halaagay abu ayuubin alansaari baa waxa uu yidhi aayaddan waxaad ku fasiraysaan macnaheedii iyo muraadkeedii waxaan ahayn annakay nagu soo degtay haddaanu ansaar nahay waxa uu yidhi markii muslimiintu ay guulaysteen ee gaalada ay ka libin heleen islaamkuna taageerayaal iyo atbaac fara badan uu helay ayaa haddaanu ansaar nahay aanu gaar annaku u wada faqnoonu u shiroo aanu nidhi war xoolaheennii waa inaga dayacmeen beeraheennii waa inaga baaba'een haddaynu mar haddii muslimiintii guulaysato cudud iyo ciidanna ay heleen bal ka warrama bay isku yidhaahdeen nimanka ansaareed haddaynu jihaadkii intaynu ka yar hadhno beeraheeniiyo baylahdeenni aynu wixii ka xumaaday soo hagaajinno bal ka warrama markaasay soo degtay walaa tulquu bi wa anfiquu fii sabiili illaah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka marka waxa uu yihi tahlukadu waxay ahayd baqaa'unaa fii amwaalina wa cadamu khuruujina liljihaad wa cadamu linfaaq inaanu xoolahayada iyo baylahdayada ku baaqi noqonno oo jihaadka aanu ka hadhno oo aanaan jihaadka wax ku bixin taasay ahayd halaagga la yidhi nafihiina ha ku tuurina marka macna tahluka in jihaadka laga hadhaa halaag lagu tilmaamay waayo cadowgaa xoogsanaya xoogaysanaya dee halaag baana ka dhalanaya iyo muslimiinta in la gumaado alinfaaqu fii sabiili illaahna haddii aan jihaadka wax lagu bixin iyadana dee halaag ayaa ka dhalanaya ixsaan baa la ys amray waa ixsaanu cibaadati alkhaaliq wa ixsaanu mucaamalati alkhalqi ilaahay cibaadadiisana waa in la hagaajiyo oo ikhlaas iyo mutaabaca lala yimaado dad la dhaqanka iyo mucaamalada dadkana waa in la hagaajiyo oo af iyo adinba wanaag lagula dhaqmo kaasaa ixsaan la yidhaah allah waxa u ihi wa atimuu dhammaystira alxaja xajka iyo walcumrata cumradaba lilaah ay liajli illaah ilaahay dartii u taam yeeloo u dhammaystira waxaa la yidhaha xajki iyo cumradu xataa hadday qofka sunno u yihiin oo waajibkii ka dhacay gudagalka uu gudogalee uu xidho ayuu ku waajibayaanoo mar hadduu xidho ma furi karee waajib waxa ku ah inuu dhammaystiro mar hadduu gudagalo oo sunnanimadu waa markuu bannaanka ka joogo kolse haddaad xidhato ikhtiyaar ma lihida xajki iyo cumradii waa inaad taam yeesho wa atimuu dhammaystira alxaja xajka iyo walcumrata cumradaba lilaahi ay liajli illaah ilaahay dartii u dhammaystira fain uxsirtum haddii laydinka hor joogsado laydinka manciyo dhammaystirkii xajkiiyo cumrada oo cadow iyo col idinka hor joogsado sidii nebigaba xudaybiye ay mushrikiintii quraysheed ugu hor joogsadeen caamal xudaybiya ama cudur iyo bukaanba idinka reebo oo aada dhammaystiri kari weydaan wax idinka manciyeyba col iyo cudurba haddii laydinka manciyo dhammaystirka xajkiiyo cumrada oo dhammaystiri kari weydaan oo fa xalaltum baa meesha ku qadaran dee marka aada xalaalowdaan oo doonaysaan inaad taxallultaan fama staysara maxaad ku xalaaloobaysaan fama staysara ey fa calaykum korkiina waxaa ahaaday ma staysara wixii fududaada huwa maaga oo min alhadyi hadyiga ah hadyi waxaa la yidhaha maa yuhdaa ila alxaram oo waa xoolaha loo kaxeeya xaramka si loogu soo qalo ayaa hadyi la yidhaha bimacna almuhdaa ilay kan loo hadiyeynaye loo kaxaynaya xagga xaramka markaa korkiina waxaa ahaaday wixii fududaadee hadyi ah waa xoolihii xaramka in lagu qalo loogu talagalaye inaa waxa weeyaan dee qashaan oo halkaa ku gowracdaan halkaa laydinku hor joogsaday dabadeed halkaa dee aada ku xalaalowdaan oo timihiina xiirataan oo hadigiina qashaan oo dharkiinii xidhataan oo sidii qof camalkii dhammaystoo kale aad ka taxallushaan oo ka xalaalowdaan ixraamkii a idin xidhnaa walaa taxliquu ha xiirina ru'uusakum ay shacara ru'uusikum madaxa laftiisa dee la xiiri maaye madaxyadiina timaha ku yaalla ha xiirina xataa yabluga ilaa uu ka gaadhayo alhadyu hadiga oo xoolihii xaramka lagu qalaya ihi maxillahu ay makaana xillihi meeshuu ku xalaaloobayo xaramka ah ama maxillahu ay zamana xillihi xilliguu xalaaloobayo intuu ka gaadhayo oo maalinta tobnaad ee yowmu naxriga la ydhaha ama yowm alxaji alakbar ah yacni timihii ha iska xiirina ilaa hadigu uu gaadho goobtuu ku xalaaloobayo xaramka lagu qalayo ah iyo waktiguu xalaaloobayo dee maalinta tobnaad ah markaas ayaad xiiran kartaa oo dharka bedelan kartaa oo aada xalaaloobaysaa faman kaana minkum mariida faman qofka kaana ahaaday huwa manku minkum xaalu idinka idinka mid yahe mariida mid buka aw bihi ama uu ku sugnaaday isaga adaa dhibaato oo min ra'sihi xagga madaxiisa dhibaato ay kaga sugnaatay oo madaxu uu xanuunayo ama dulin iyo injir iyo wax lamidii uu ku dhasho uu dhibayo ka sidaasi ku dhacdo oo fa xalaqa usoo qadar dee dabeed xiirta ilan haddaanu xiiran fidyaba lagama rabo isku furtee yacni ka buka ama madaxa dhibaata kaga sugan tahay ee fa xalaqa dhibaatadaa iyo cudurdaarkaa dartii u xiirta isagoo muxrim ah ila muxrimku inuu xiirto waa ka xaaraane laakiin cudurdaarkaa dartii u xiirta hee fa fidyatun ay fa calayhi fidyatun ila waa inuu ka kafaaro gutee fa calayhi kaa korkiisa waxaa ahaaday madaxa xiirtay fidyatun furasho ayaa korkiisa ah oo waajib ku ah furashadaa uu isku furanayo oo min siyaamin soom ah inuu saddex maalmood soomo aw sadaqatin ama sadaqo u bixiyo ah lix miskiin inuu quudiyo oo mid walba nisfu saac ama galaan barhkii waa laba mude uu helayo waa kiilo iyo laba boqol oo giraam qadarkiisu aw nusukin ama gowrac oo neef adhi ah inuu qalo ah waxaa la yidhi fidyadani waa cala takhyiiri laa cala tartiib waa mukhayara muratab ma aha oo shardi maaha siday u kala horeeyaan eh saddexda waxaad khiyaar u leedahay kaa doonto inaad samayso ayaa fidyadaadu ku ansaxaysaa inaad saddex maalmood soonto ama lix miskiin aada quudiso ama neef adhiga aada qasho ka addoonto marka waxaa la yidhaha fidyadu waa cala atakhyiiri laa cala atartiibi fidyadan fidyat ladaa la yidhaah waxaanay culimmadu haleeshiiyeen fidyat ladaa irtikaabu maxduuraat alixraam oo dhan waxyaabihii qofka muxrimka ah ka xaaraansanaa hadduu sameeyo sida inuu timihii xiirto ciddiyihii iska gooyo dharka uu iska bedelo cadar iyo wax udgoon uu waxa weeyaan ismariyo iyo waxyaabihii la midka ahaa yacni wax uun ka mida maxduuraat lixraam ilain ixraamku qofka waxyaabuu ka xarimayaa ilaa inta camalkaa uu dhammaysanayo marka waxaa la haleeshiinayaa qofka maxduuraatulixraamkii wax kamida ku dhacay wuxuu isku furanayaa saddexdaa midkood kii uu sameeyaba fa idaa amintum markaad aamin noqotaan ee col iyo cabsi ka nabad gashaan faman ruuxa tamataca ku raaxaysta huwa isagu bilcumrati cumradii ku raaxaysta ila alxaji ilaa xajka laga gaadhayo fama staysara fa calayhi kaa korkiisa waxa ah ma staysara wixii fududaaday huwa maaga oo min alhadyi hadyiga la gowracayo iyo xoolaha xaramka lagu qalaya ah faman lam yajid faman ruuxa lam yajid aan helin hadyigii ama wuxuu qalaba oo u waayeyba ama lacagtiiba ma hayo ma awoodo maxaa beddel ka ah fa siyaamu halaathati ayaam ay fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu halaathati ayaam maalmo saddexa soomkood ayaa korkiisa ah oo fi lxaji maalmaha xajka dhexdooda u soomo maaha bacda alxaj waa maalmaha iyo waktigaa xajka dhexdiisa u soomo iyo wa sabcatin waxaa kaloo korkooda saaran dadka sidaa yeela wa sabcatin ay wa siyaamu sabcatin iyo toddoba soomkood toddoba cishoo kale inay soomaan idaa rajactum waa markaad u noqotaan reerihiinni iyo guryihiinnii yacni qofkii mutamatica ahaa oo mutamatica waxaa la yidhaha qofka ashhurulxaj bilihii xajka intuu cumro xidhay acmaashii cumrada markuu dhammaystayna ka xalaaloobay oo ku tamatuco ku raaxaystay wixii dee ixraamka cumrada uu ka xarimay oo dee wax allo wixii maxduuraatulixraamka ilan kor hadduu camalkii dhammaystuu ka xalaaloobay dharkiisii buu xidhanayaa oo cadarkiisii iyo udgoonkiisii oo ooridiisii buu la mucaamaloonayaa tamatucu waa kaas marka waa qofka intuu ashhurulxaj ashhurulxaji intuu cumradii xidhay uu dhammaystay iska xalaaloobay ilaa inta laga gaadhayo maalinta sideedaad ee yowmu tarwiyaha la yidhaahdo dabeed maalintaana xajka xidhanaya dadka xujaajta ah dhinac ka raacaya kaa weeyaan mutamaticu kaa waxa saaran inuu maalinta tobnaad iyo ayaamu tashriiqa midkii u suuro galaba inuu neef adhiya qalo oo uu gowraco oo hadyi ah mar hadduu mutamatic ahaa qaarinkuna waa la mide qofka mufridkaa un baan hadyi laga rabinay haddii uu wuxuu qalo waayo ama awoodi kari waayo toban cisho inuu soomaa ku waajibaya mutamatica oo tobanka cisho waa maxay saddex maalmood xajka dhexdiisuu ku soomayaa waxaana fiican bay culimmadu yidhaahdeen bayna alixraameyn labada ixraam ee cumradii xajka inta udhaxaysa waaba saddex cisho waayo dee maalintii tobnaad ee ciidana inuu soomaa waa mamnuuc carafana soomi maayo dee waxa weeyaan waxba la taagan yahay dee carafa ayaamu tashriiqa in la soomana khilaaf baa ku jira markaa waxaa fiican labada ixraam inta udhaxaysa oo dilxijo bilowgeeda inta tarwiyada ka horeysaba saddexda maalmood inuu iska sii soomo filxaji waa taa waa maalmihii xajka dhexdooda inuu saddex maalmood ku soomo toddoba cishana marka uu gurigiisii ku laabto ee waddankiisii uu ku noqdo inuu toddoba cishana soomo waa toban dhammaystiran tan culimadu waxay yidhaahdeen waa cala tartiibi laa cala takhyiir oo waa muratab ee mukhayar ma aha macnaha siday u kala horeysay u waajib tahay ee khiyaar qofku uma le tuu doono inuu sameeyo oo isagoo hadyi helaya soomi maayo hadduu hadyiga waayo unbuu soomayaa saasaa muratab looga jeedaa waa kala horeeyaa tilka taasi baa law yidhi casharatun waa toban tobanka oo kaamilatun dhammaystiran oon waxba ka dhinnayn waa ta'kiidun daalika xukumkaas oo ah qofka mutamaticii hadiga inuu qalo hadduu waayana u soomo liman mid buu usugnaaday kaasoo lam yakun aanu ahaa nin ahluhu ehelkiisu xaadiri lmasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh kuwa jooga reerkiisu aanu ahayn macnaha hadyigaa ama soomka cidda laga doonayaa maaha ree maka iyo dadka xaramka degaanka u ah ee waa dadka aafaaqiyiinta ah ee bannaanka maka ka yimaada ayaa xukumkan iska leh laakiin ninka makiga ah hadduu tamatuco iyo haddaanu tamatucin toona isaga hadyi iyo soon midna laguma leh waataqu llah ilaahay ka baqa oo xuduud iyo axkaamta dhowr oo ilaaliya oo waclamuu ogaada ana allaha in alle shadiid lciqaabi ciqaabkiisu miduu daran yahay alle inuu yahay subxaanahu wa tacaala alxaju ay waqtu lxaji xajka waqtigiisu ashhurun biloweeyi bilaha oo macluumaatun la yaqaano oo iyaga dhexdoodun la xidhan karo oo wakti kale aan la xidhan karin waa shawaal iyo dulqacdo iyo tobanka dilxijo ugu horeeye faman ruuxa farado faral yeela fiihinna bilaha xajka dhexdooda alxaja xajka faral yeela ay calaa nafsihi bilixraam sida suyuuti uu tilmaamayo yacni naftiisii ku faral yeela xajka ay bilixraami inuu xidhay ilan markuu xidho ayaa uu waajib ku noqonaya inuu dhammaystire kaa markaa bilaha xajka naftiisa xaj ku faral yeelay falaa rafatha galmo iyo jimaac ma jiro oo ma ahaanin walaa fusuuqa faasiq faasiqnimo iyo daacad ka bax iyo dembina ma ahaanin walaa jidaala dood iyo muranna ma ahaanin ay fi lxaji xajka dhexdiisa dood iyo dembi iyo galmo dumar midna ma ahaanin oo waa mamnuuc halkan waa nafyi laakiin waxaa la yidhaahdaa waa khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan ama waxaa la yidhaha waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa nafyi nahyi looga jeedo oo culimmadu waxay yidhaahdaan wuruudu nahyi bisiiqati alkhabari ablagu min wuruudihi binnahyi sariix nahyigu siiqo khabar inuu ku soo arooro sidan oo kale ayaa ka xeel dheer nahyi cad oo falaa yarfud inuu ku soo arooro sidanaa ka xeel dheer waayo waxay tilmaamaysaa falaa rafatha waxaa laga dhigay wax mustaxiil oo inuu dhacaba aanay suurtagal ahayn marka waa ka xeel dheer iyo ha samayn lamaba samayn karaa ka xeel dheer macnuhuna wuxuu u dhacayaa falaa rafatha ay falaa yarfud yaanu haweenkii u tegin walaa fusuuqa ay walaa yafsuq yaanu faasiqnimo falin oo dembi iyo xaaraan ku dhicin walaa jidaala ay walaa yujaadil yaanu doodin oo muran ma dhalaysa xajka dhexdiisii aanu ku samaynin fi lxaji xajka dhexdiisa oo rafadka waxaa soo gelaya galmo iyo wixii hordhac u ahaa iyo hadalka firaashka iyo gogasha lagaga waramo ee ninkiiyo xaaskiisa dhex mara hadal jimaac iyo jimaacba waa ku dhacaya fusuuqana maxduuraadkii iyo muxaramaadkii qofka loo diiday oo dhan inuu ka dheeraado jidaalkana murankii aan xaq ahayn ee baatilka ahaa ee aan wax nafci iyo dheefi aanay ku jirin ayaa lagu xarimaya oo loo jeedaa allah waxau uhi wamaa tafcalu waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ah yaclamuhu allahu ilaahay waa og yahay hadduu og yahayna waa idinka abaalin watazawaduu sahay qaata waayo fa ina khayra zaadi sahay la qaato waxa ugu khayr badan attaqwa alla ka cabsiga wattaquuni anigoo keliya iga baqa alla uhi yaa uli lalbaabi dadka caqliga fayow u saaxiibka ahow sabab nusuulka aayaddani waxa ahayd xadiidka ibnu cabbaas uu warinayo bukhaarina uu soo saaray kaana ahlu lyamani yaxujuuna walaa yatazawaduuna wayaquuluuna naxnu mutawakiluun nimanka reer yamaneed caado waxa u ahayd inay yidhahdaan waa xajaynaa sahay qaadan mayno allaanu tala saarannay maka markay tagaanna inay gacmaha hoos dhigtaan oo dadka ay dawarsadaan ama ay baryaan markaasay soo degtay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa oo xajkiinna iyo cibaadadiinna u sahay qaata inaad wax su-aashaan dadka waxa idinka fiican inaad yacni sahaydiinna qaadataane sahayda aakhirana xasuusta oo sahayda adduunyo ta aakhirana haydin xasuusiso laysa calaykum korkiina ma ahaanin baa la wuri junaaxun dembi idinkama saara an tabtaguu fii an tabtaguu inaad doondoontaan oo raadsataan fadlaa deeq iyo risiq inaad raadsataan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa aad ka raadsataan fa idaa afadtum markaad ka soo shubtaan ay anfusakum nafihiina min carafaatin carafa markaad nafihiina ka soo shubtaan ee kasoo gadoontaan ifaadada luqada carabiga waxaa loo adeegsadaa biyaha xoog loo shubayo ee faraha badan leh dee carafo ninkii istaagayna waa garanayaaye marka laga soo gadoomo sida daadkaa dadku u qulqulaa oo ay u sabaynayaan oo u soconayaan marka waa cibaaro xeel dheer in ifaado laga cabiray qulqulkooda iyo socodkooga allah waxau ihi fa idaa afadtum marka aad ka soo shubtaan ay anfusakum nafihiina min carafaatin xagga carafa markaad ka soo shubtaan ee ka soo gadoontaan idinkoo maantoo dhan taagnaa fadkuru llaaha ilaahay xusa cinda almashcari halkii cibaadada loo calaamadiye agteeda ku xusa alxaraami ee xurmada lahayd oo wadkuruuhu ilaahay xusa oo hayloobina kamaa hadaakum liajli hidaayatii iyaakum hanuunintuu idin hanooniyey ee wanaaggaa iyo camalkaa uu idin waafajiyey darteed u xusa alleh oo kaafkaasi maanta tashbiih maahee waa bimacnaa laami tacliil maaduna waa masteriyo ficilkana master hidaaya ah baa laga keenayaa allah waxaa uhi wain kuntum intuna waa mukhafafo eh ay wainahu waina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay kuntum inaa ahaydeen min qablihi ay min qabli hidaayat illaah hanuuninta alla idin hanooniyey horteed hore waxaad u ahaan jirteen damiirka waxaynuu celinay mastarka hadaakumta laga keenaye lamina adaalliina kuwa hallowsan oo lunsan baa ka mid ahaydeen aayaddanna waxay ku soo degtay sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo ee bukhaari ku sugan ee cabdullahi ibnu cabbaas uu warinayo kaanat cukaadu wamajannatu wadulmajaaz aswaaqan fi ljaahiliya فتxرج المسلمون أن yتجirوا في الموسم فنزلت هذه الآية suuqyada cukaad iyo majano iyo dulmajaas la yidhaahdo waxay ahaayeen suuqyo waktigii jaahiliga ay carabtu ku ganacsan jirto oo wax ku kala iibsan jireen muslimiintii markaa waxay dhibsadeen xilligan xajka inay suuqyaday ku ganacsan jireen ganacsigoodii ka sii wataan markaasay soo degtay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum oo macnaheedu yahay xajka aada xajaysaan xaajadiinna adduunye haddaad raacisaanna way idiin bannaan tahay oo waa wax idiin furan oo waa xajun wa xaaja idinkoo xajaya danihiinnana qabsada oo ruuxu marka uu xajka tegayo inuu alaab ganacsi sii qaado oo dadka uu ka iibiyo iyo inuu alaab ganacsi ka soo qaado markuu soo noqonayo waddankiisa uu ku iibiyo oo cibaadadii iyo ganacsigii wada socdaan waa loo banneeye mamnuuc ma aha cinda almashcari alxaraam maalinta sagaalaad marka wuquufkii carafi uu dhammaadee carafo laga soo gadoomo waxaa loo soo anbabaxaa xagga musdelifo oo habeenkaa la baryayo mashcarulxaraamku markaa waxa weeye buur yar oo halkaa ku taallo oo agteeda imika laga dhisay masaajidka weyn ee musdelifo ku yaalla ee waxa weeyaan mashcarulxaraamku waa halkaas waana halkuu nebigu istaagay ee ilaahay uu ku xusaayey laakiin waxa uu ihi halkan ayaan istaagay ama rabbi aan ku xusayaa musdelifo oo dhanna waa wada mowqifo meeshuu doonuu qofku ilaahay kaga xusi karaa maaha un goobtaa uu istaagay siduu carafada buurta yar agteeda isagoo istaagay uu yidhi wa carafatu kullahaa mowqif xuduudda carafo o dhami waa wada mowqif ilaa halkaasi dadka wada qaadi mayse marka mashcarulxaraamku waa halkaa buurtaa yar ee halkaa ku taalle masaajidka agteeda laga dhisay amaba waa musdelifo oo dhan labadaba waa lagu fasiray uma afiiduu dabadeed ka soo shuba ay anfusakum nafihiina min xaysu afaada annaasu ay anfusahum halka dadku nafahooda ka soo shubeen ee ay kasoo gadoomeen kasoo gadooma laba tafsiirba waa ku jiraa o midi waa ka uu maray jalaaludiin asuyuuti oo waa ka odhanaya uma afiidu ay yaa quraysh qurayshay halkaa naftiinna ka soo shuba oo taa waxaa xoojinaysa xadiidka saxiixa ah ee tilmaamaya quraysh iyo dadkii la dhaqanka ahaa waxaa caado u ahayd inay yidhaahdaan annaku dadka waa ka duwannaho ahlulxaramkii baanu nahay oo xuduudda xaramka ka bixi maynee musdelifaanu istaagaynaa oo carafo tegi mayno waayo carafi waa xilliga ama dhulka xalaasha ee xaramka ka baxsan weeyaan carafa inta kale mashaacirta xajku xuduudda xaramkaay ku wada jiraan carafo mooyaane marka waxay odhan jireen annaku carafo tegi mayno oo xuduudda xaramka ka bixi mayne halkan musdelifaanu istaagaynaa dabadeed carabta inta kale iyo ummadaha kalena carafo ayay istaagi jireen marka aayaddani markii ay soo degtay uma afiidu min xaysu afaada annaas ayaa halkay dadku istaageen oo carafa iyaguna ay bilaabeen inay istaagaan oo halkaa kasoo gadoomaan halkaa naftiina kasoo shubana waxaa ka dhalanaya dee marka hore istaaga ilan halkaa waxaa kasoo gadooma qof markii hore taagnaa oo waaqif ahaa bicarafa tafsiirka kale wuxuu odhanayaa maaha min xaysu afaada annaas carafe waa musdelifa ilan tan marka quraysh lagu qaydo waa carafa marka iyaga waxaa loogu qaydayaa dee ummadaha kale horaa loo soo tilmaamay inay waxa weeyaan fayda afato min carafaatin waa laga yimid oo musdelifaba la joogaa laakiin kol haddii iyaga dhaqan ay u ahayd musdelifo inaanay dhaafin iyagaa lagu amray markaas uma afiidu min xaysu afaada annaas ey yaa quraysh waa ka jalaaleynka odhanaya tafsiirka labaadna waxa weeye in loo jeeda musdelifo oo markaa waa lijamiici annaas ilaan ummaddii oo dhanbi musdelifo oo wada imanaysa oo loo kala hadhi maayo oo markaa waa halkaa musdelifa nafihiina ka soo shuba oo kasoo gadooma oo idinkoo xagga mino usoo socda maalinta tobnaad si aad jamratulcaqabana u tuurataan acmaashii kale waaweynaa ee xajkana u qabataan dawaafulifaadihii iyo sacyigii iyo xalqigii iyo naxrigii hadiga la gowracayay iyo camladii ugu badnaa waa maalinta la qabtay qofku uu xalaaloobayo taxallulkii iyo xalaalowgii weynaa uma afiiduu dabeed kasoo shuba ee anfusakum nafihiina min xaysu afaada annaasu dadku halkay nafahooda kasoo shubeenoo ama musdelifo a markaa waa dadkoo dhane ama carafo a markaa quraysh baa loo jeedaa oo markii hore aan tegi jirin wastakfiru llaha ilaahayna dembi dhaaf weydiista waayo ina allaha alla kafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista faidaa qadaytum markaa gudataan manaasikakum acmaashiinii xajka markaa dhammaysataan fadkuru llaha ilaahay xusa ka dikrikum xuskiinii oo kale aabaa'akum aabbayaashiin aa xusi jirteen aw ashadda ama xus ka daran ka aabbayaashiin xusi jirteen dikraa xagga xuska ama mid ka daran xagga xuska iyo dikriga kii aabbayaashiin aa xusi jirteen oo ka weyn ilaahay xusa aayadana sheegu nusuulkeedu wuxuu ahaa nimanka carbeed markay xajka iyo carafo ka yimaadaan caado waxa u ahayd inay halkaa musdelifo intay isugu yimaadaan mashcarulxaraamka wakhtigii jaahiliyadii hore inay aabbayaashood halkaa isugu faanaan oo nin walba aabbahay kanuu ahaa kanuu samayn jiray sidanuu ahaa halkaa inay isugu faanaan oo caqli xumadooda iyagoo imika un cibaado iyo waxa weeyaan wuquuf ka yimid ayaa haddana faan aabbayaashooda ilan waa juhaala ay halkaa ku qabsan jireen marka tii baa laleeyahay waxaa ku bedeshaan xuska alleh fa min annaasi dadka waxaa ka mid a man duul baa ka mid a ama cid kaasoo yaquulu odhanaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda nagu sii ay xasanatan wanaagga ama abaalkayaga adduunyada nagu sii walxaal buu kaasoo odhanayaa maa lahu aanu ugu sugnaanin fil aakhirati aakhiro dhexdeeda min khalaaqin wax nasiib ah oo adduunye mooye aakhiraba aanu danka lahayn wa minhum dadkii waxaa ka mid a man mid baa ka mid a kaasoo yaquulu odhanaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda nagu sii xasanatan wanaag oo caafimaad iyo cuud iyo carruur iyo wanaag adduunye oo dhan wa fil aakhira aakhiro dhexdeedana allahayow nagu sii xasanatan wanaag oo janna ugu weyn tahay wa qina allahayow naga badbaadi cadaaba annaari naarta cadaabkeeda allahayow naga badbaadi waxaa la yidhaha laa yuctafu shayu calaa nafsihi shayga isaga layskuma cadfee dee cadaabkiiyo naartu waa isku mid waxaase laysugu waxaan ujeedaa laa yudaafu shayu ilaa nafsihi cadafkuna waa lamide shayga isaga laysuma tiiriyo layskumana cadfo isagoo shay keliya ah marka laakiin waxaa baneeye cadaab iyo naar iyagoo isku mid a in laysu idaafeeyo waxaa la yidhaahdaa nuzila mansilatu ikhtilaafi lafdi mansilata ikhtilaafi almacnaa ereyga kala duwan waa cadaab iyo annaar ayaa waxaa la dejiyey booskii ama meeshii macnaha kala duwan oo kale oo waxaa loola dhaqmay sidii wax macnahoodu kala duwan yahay kol haddii ereygoodu iyo xuruuftoodu kala duwan tahay saasaa la ysugu idaafeeyey allah waxau ihi ulaa-ika kuwaasi markaa dee waxa wanaagsan kuwa adduunye iyo aakhira labadaba ilaahay weydiisanaya ulaaika kuwaasibaa alla yidhi ay ilmawsuufuuna bima dukir kuwa lagu tilmaamay waxaa lasoo sheegay ee tilmaama ah waa kuwa adduunye iyo aakhiraba u shaqaysanaya eh lahum waxaa usugnaaday nasiibun qayb baa usugnaatay mima min ajli maa shay dartii baa qaybtu ugu sugnaatay kaasoo kasabo ay kasbadeen oo camalkii wanaagsanaa ay sameeyeen sababkiisa ajar iyo abaal wanaagsan bay ku heleen waa manta marka sababiyo yacni minta laga dhigo min ajli ma ama ulaaika kuwaasi lahum waxaa usugnaaday nasiibun qayb baa usugnaaday oo mima kii xaggiisa ayaa qayb uga sugnaatay kaasoo kasabo ay kasbadeen oo camaladii wanaagsanaa ay sameeyeen ayaa qayb ajar iyo abaal wanaagsana ay ka heleen wallahu allana sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa miday deg deg badanto aanay habsaamin wadkuru llaha ilaahay xusa fii ayaamin maalmo dhexdood xusa maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey oo waa ayaamu tashriiqi koob iyo tobanki iyo labiyo tobanki iyo saddex iyo tobankii faman ruuxa tacajala degdega fii yowmeyni laba maalmood dhexdood ruuxa ku degdega falaa isma dembi calayhi korkiisa ma saaro ma ahaanin waman ta'akhara ruuxa dib dhaca ee habeenka saddexaadna mina u hoydeen maalinta saddexaadna ramigiiyo tuurashada u dib dhaca falaa isma kaana dembi calayhi korkiisa ma saaro oo waaba sidii fadliga badnayd liman itaqaa waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahaye ay daalika alxukmu xukumkaa la soo sheegay oo dembi la-aanta ahi liman mid buu usugnaaday kaasoo itaqaa allihiisa ka baqo oo dembiga ka dhowrsadoon ku dhicin dee haddii kale wuu dembaabayaa halkana waxaa la tilmaamayaa waxaa la yidhaha tacajulka xajka oo ruuxa xaajiga ah waxa u bannaan inuu tacajulayo inuu ta'ahuro tacajulku waxa weeye maalinta labiyo tobnaad intaan cadeedu u dhicin intuu tuurto jamaraadka inuu iska ambabaxo xajkii halkaa kusoo gebagabeeyo waxa kaloo u bannaan maalinta habeenka saddex-iyo tobnaadna intuu baryo maalinta saddex-iyo tobnaadna intuu jamaraadkii soo tuurto bacda zawaalka markaa xajkiisa inuu soo gebagabeeyo markaa inuu saddex-iyo tobnaad ku dhammaystirto iyo saddex-iyo tobankaba inuu iska daayo maalinta labiyo tobnaad uu soo gebagabeeyo labaduba waa u bannaantay midna kuma dembaabayo laakiin culimmadu waxay yidhahdeen maalinta labiyo tobnaad hadday cadeedu mino ugu dhacdo isagoo degan ma tacajuli karayo waa waajib inuu dib dhacuu saddex-iyo tobnaadka raaciyo waayo alla wuxuu yidhi faman tacajala fii yowmeyni fiiduna waa darfiyo laba maalmood dhexdood qofka ku degdegaa layidhi labadii maalmoodna way dhammaadeen kol haddii cadeedba ay dhacdo habeenkii saddex-iyo tobnaad baa soo galay marka kaasoo kale wuxuu noqonayaa bay culimmadu yidhaahdeen tacajala bacda yowmeyni laa fii yowmeyni laba maalmood dhexdood ma degdegine laba maalmood dabadood buu degdegay mana banaana markaa kol haddii fii darfiyaa la yidhi gabalku waa inaanu maalintaa kuugu dhicin mina haddii kale waa ta'ahuraysaa waataquu llaha alla ka baqo waclamuu ogaada anakum idinku ilayhi ay ila llahi ilaahay xaggiisa tuxsharuuna in laydiin soo kulminayo oo laydiin soo ururinayo wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man mid baa ka mida yucjibuka uu ku yaabgelinayo qowluu hadalkiisu fi lxayaati ddunyaa nolosha adduunyo dhexdeeda uu kugu yaabgelinayo oo fasaaxada iyo hadalmacaanka aada la yaabayso yucطiika min طarafi lisaani xalaawatan wayaruuqu minka kamaa yaruuqu saclabu waa hadal macaanoo malaba uurkana balaaya uga buuxda wayushhid اllaha ilaahayna waxa uu markhaati gashanaya calaa maa fii qalbi waxa uurkiisa ku jiro oo weliya bila ayuu ku marayaa afkiisa iyo uurkiisu inay wada socdaan waana beentii oo waa munaafaq qowluhu fi lxayaati اdunya waxaa loo yidhi aakhire ku cajabgelin maayo xaqiiqadiisaa muuqanaysa ama fi lxayaati dunya fii shu-uuni lxayaati dunyaa o waa arrimaha adduunye markuu ka hadlayaad la yaabi aakhiro waxba kama yaqaanee wa min annaas dadkii waxaa ka mid a man mid baa ka mida yucjibuka uu ku yaabgelinayo ood la dhacayso waayo acjaba waxaa loo adeegsadaa icjaabka waxa wanaaggiisa lala dhacsan yahay cajiba oo hulaasiya yacjabuna waxaa loo adeegsadaa waxa xumihiisa lala yaaban yahay saasay u kala duwan yihiin cajiba iyo acjaba markaa waxaa ka mida man yucjibuka miduu ku yaabgelinayo ood la dhacayso qowluhu hadalkiisu uu ku yaabgelinayo wanaaggiisa iyo macaankiisu fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada dhexdeeda ayaa hadalkiisa macaan kugu yaabgelinayaa walxaal buu ku yaabgelinayaa yushhid allaha ilaahayna uu u markhaati gashanaya calaa maa fii qalbi waxaa qalbigiisa ku jira oo uu ku dhaaranayo qalbigiisuna inuu nadiifiyo oo uu la mid yahay afkiisa walxaal buu ilaahay markhaati gashanayaa huwa isagu aladu lkhisaami kuwa dooda ka ugu dood daran uu yahay khisaamka haddii jamac laga dhigo ama aladu lkhisaami ay lkhusuuma master haddii laga dhigo macnuhu wuxuu noqonayaa walxaal huwa isagu aladu lkhisaami ay lkhusuuma mid doodiisu ay daran tahay uu yahay oo ka ugu dood adag uu yahay waidaa tawallaa marka uu jeeste uu kaa tago ama saara waaliyan ama uu madax noqdo xil loo dhiibo tawalli iyo wilaayo labadaba waa lagu macneeyey hadduu xil qabto ama uu kaa tagu jeedsado sacaa wuu soconayaa fil ardi arlada dhexdeeda waa soconayaa liyufsida si uu u fasahaadiyo fiihaa arlada dhexdeeda uu u fasahaadiyo oo u baabi'iyo oo wayuhlika iyo si uu u halaagu u baabi'iyo alxarsa beeraha iyo wannasla taranka iyo tafiirta badada iyo duunyaba wallaahu allana laa yuxibu ma jecla alfasaada foolxumada iyo fasaadka ilaahay ma jecla ee wanaaguu jecel yahay rabbi subxaanah waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahu munaafiqaasi itaqi llaaha war ilaahay ka baq akhadathu waxaa qabanaysa alcizatu kibirka iyo isla weynidaa qabanayso bilismi bisababi اlismi dembiga uu samaynayo dartii ayaa isla weyni iyo kibir ku qabanaya faxasbuhu kaa kaafigiisa waxa ku filani yani kaa yani kaafigiisa iyo waxa ku filani waxa weeyi jahanamo jahanamo weeyaan walabi'sa alla ilaahi waxaa xumaaday almihaadu gogol la gogladana jahanama ayaa ugu xun wa min annaas dadkii waxaa ka mida man midbaa man mid baa ka mida waa muuminkii kaasoo yashri iibinaya nafsahu naftiisa ay min allah naftiisa alle ka iibinaya ibtigaaa mardaati illah liajli ibtigaa'i mardaati illaah raalli ahaanshaha ilaahay raadinuu raadinaya darteed buu alle naftiisa uga iibinayaa wallaahu allana ra'uufun waa kii u tudhis badan bilcibaadi addoommadiisa ka u tudha weeyaan rabbi subxaanah yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow udkhuluu soo gala fi silmi ay ilislaami islaamnimada dhexdeeda soo gala kaafatan xaal islaamnimadu ay dhammaystiran tahay waa marka kaafada silmiga laga xaaleeyo ama kaafatan xaal aada dhammaantiin tihiin waa marka kaafada laga xaaleeyo waawiljamaacaha udkhuluuda ku jira labaduba waa sax idinkoo dhammaystiran soo gala diinta diintana si dhammaystiran ugu dhaqma oo waxba ha dhaafina walaa tatabicuu hana raacina khutuwaati shaydaani shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacina waayo inahu shaydaanku lakum idinka wuxuu idin yahay caduwun cadow cadowga oo mubiinun ay bayinu lcadaawa cadaawadiisu ay caddahay fain zalaltum haddii aasinbiririxataan ama aad dembaabtaan min bacdi maa jaaatkum albayinaatu aayaadka cadcaddi intay idin yimaadeen dabadeed faaclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alleh casiizun mid haalib oo awood badan inuu yahay oon cidina beegsan karin kaasoo xakiimun xikmad badan oo shay walbana halka ku habboon dhigaya hal yanduruuna oo miyay sugayaan ma sugayaana waa istifhaam inkaariyo bimacna nafyi eh ay maa yantadiruuna oo miyay sugayaan maba sugayaane ilaa an yaatiyahum allahu ilaa ilaahay inuu u yimaado mooye ma wax kalay sugayaan fii dulalin maca dulalin hadrharh la jirkood isagoo ah hadrharhkaasoo min alghamaami daruura ah ma wax kalay sugayaan ilaahay inuu u yimaado mooyaane fii dulalin min alghamaam hadrharh la jirkood hadrharhkaasoo weliba daruuro cadcad ah iyo walmalaa'ikatu malaa'igtu inay u yimaadaan mooye ma wax kalay sugayaan oo waqudiya la xukumo ay wayuqdaa waa maadi bimacna almudaarice lana xukumo markaa alamru arrinkii la xukumo oo la dhammeeyo oo dadka la kala saaro wa ila allah ilaahay xaggiisa unbaana turjacu lumuuru arrimaha loo celiyaa ilaa an yaatiyahum allah waa min aayaati sifaat waxaa loo sugayaa sifada ficliga ee itiyaanka oo ilaahay qiyaamadii inuu addoommadiisa u imanayo lifasli alqadaa si uu u kala xukumo wuxuu ilaahay naftiisa ku tilmaamayna ka leexin mayne siduu ugu sugay baynu u suganaa una dhaafaynaa oo wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa sifada imaatinka iyo majiiga ilaahay waa loo sugayaa qiyaamaha inuu addoommadiisa u imanayo si uu u kala xukumo laakiin wuxuu ugu imanayaa imaatin isaga u qalma oo munaasab u ah oo kayfiyadiisa iyo qaabka uu yahay isaga mooye axad kaloo oge aanu jirin laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu kayfiyada sifaatka alleh laysma weydiiyo sidaan daatada allaba kayfiyadeeda laysku weydiin allah waxa u yihi sal weydii nebi moxamedow bani israa'iila nimankii reer banu israa'iil waxaad weydiisaa kam imisaan ma aataynaahum siina min aayatin aayad aayadda oo bayinatin cad imisaanu aayad iyo xujo iyo mucjizo cad aanu siinay oo ugu nicmaynay waman yubadil axadka bedela nicmat allah ilaahay nicmadiisa ruuxa bedela ay kufra ee gaalnimo ku doorsada sida nimankaa reer banu israa'iil min bacdi maa jaa-athu intay aayaddu intay nicmadu u timid dabadeed ninka nicmo gaalnimo ku doorsada fa ina allaha alla shadiidu lciqaabi waa ciqaabkiisu miduu daran yahay oo maadaama aayaadku ay nicmaday haysteen u sabab ahaayeen aayaadka laftoodii baa nicmo lagu tilmaamay liannahaa sababu nicam waman yubadil nicmat allah zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alxayaatu dunyaa nolosha tan adduunyadae liidataa loo qurxiyey wayaskharuuna waxay ku jeesjeesayaan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey waaladiina kuwii itaqow allahooda ka baqay fowqahum korkooday ahaadeen yowma alqiyaama maalinta qiyaame waa ka sarreeyaan xisan wa macnaa oo yacni si xisi oo la arkaya waa ka sarreeyaan oo dee acla alcilliyiin iyo cilliyiin bay ku sugan yihiin kuwana asfala saafiliin macno ahaanna waa uga sarreeyaan oo maqaamki iyo derajaday gaadheen waa mid sarraysa oo aan sokayn wallaahu allana yarsuqu waa arsaaqa man yashaau cidda uu doono bigayri xisaabin xisaab la-aan buu rabbi ku arsaaqaa kaana annaasu dadku waxay ahaan jireen ummatan ummad ummadda oo waaxidatan keli ah oo ku midaysan tawxiidka waxaad u soo qadartaa ay fakhtalafuu fakafara bacduhum wa baqiya bacduhum cala aliimaani iyaga oo toban qarni waa kun sannadoodee hal ummad ahaa oo tawxiid ku midaysnaa ayaa dee qowmu nuux ay iskhilaafeen oo badhna ay gaaloobeen badhna ay iimaankii baaqi ku noqdeen markaasaa fa bacasa allaahu bacsigu bilaabmay fa bacasa allaahu dabeed alla wuxuu usoo diray oo dhexdooda ka soo saaray annabiyiina nebiyadii baa alla usoo diray mubashiriina xaala ayhiin nebiyadu kuwo u bushaaraynaya ciddii raacda janno ugu bushaaraynaya wa mundiriina iyo xaala ayhiin nebiyadu kuwo u digaya oo dadka beeniye cadaab ku cabsi gelinaya wa anzala waa soo dejiya rabbi macahum nebiyada alla jirkooda waxa uu soo raaciyey oo uu soo dejiyey alkitaaba ay ilkutuba kutubtii samaawiga ahayd dhammaantood ayaa uu soo dejiyey oo waxa weeyaan uu soo raaciyey rabbi oo ashaa jinsiye oo jinsul kutub oo dhan bay ku dhacaysaa bilxaqi xaq baana alla ku soo dejiyey kutubtaa maxaa uu kutubta xaqa ugu soo dejiyey liyaxkuma si ilaahay u kala xukumo ama kitaabka ambiyada la soo raaciye si uu u kala xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda fiimaa kiisuu ugu kala xukumay ikhtalafu ay isku khilaafeen dadku fiihi maaga dhexdiisa wama ikhtalafa iskumanay khilaafin fiihi kitaabkaa dhexdiisa ama diintii la soo dejiyey ila aladiina kuwii mooyaane uutuuhu kitaabka la siiyey kuwaa mooyaane cid kale iskuma khilaafin goormaanay iskhilaafeen min bacdi maa jaathum albayinaatu xujooyinka cadcadi markay u yimaadeen dabadeed bay iskhilaafeen oo maxay isu khilaafeen waa cilat likhtilaafe bagyan liajli bagyin xadgudub iyo xasad dartii bay isku khilaafeen xadgudubkoo baynahum dhexdooda ahaaday oo horta waxay iskhilaafeen xujada caddi markay u timid dabadeed waa ceebayn la ceebeynayo oo xujada cad inay isku raacaan bay ahayde inay ku kala tagaan may ahayd haddana waxay isku khilaafeen bagyan baynahum oo daliil u yimid maahee waa xasad iyo xiqdi uun fahada allaahu dabeed ilaahay waa hanooniyey aladiina kuwii aamanuu rumeeyey limaa kii buu ku hanooniyey ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiisa oo min alxaqi xaqa ah biidnih ilaahay ogolaanshihiisa iyo idankiisa ayuu xaqa ugu hanooniyey yacnii xaqii ay isku khilaafeen mu'miniinta ilaahay waa ku hagaajiye oo waa ku hanooniyey oo waa nebi maxamed iyo asxaabtiisii wallaahu allana yahdii waa hanooniyaa man yashaau cidda uu doono ay hidaayatahu hanuunkiisa cidda uu doono rabbi waa ku hanooniyaa ilaa siraadin jid xaggii ayuu ku hanooniyaa jidka oo mustaqiimin toosan am xasibtum waa amtii munqaticad ahayd oo bimacnaa bal wahamsat listifhaam bal kaba kaale hadalkaa hore axasibtum ma waxaa u malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada inaa iska gelaysaan walxaal lamaa yaatikum aanu idiin imanin masalu ladiina ay masalu mixnati aladiina kuwii musiibadoodii oo kale anay idiin iman kuwaasoo khalow tegay min qablikum idinka hortiin ambiyadii iyo raggii ragahaaya idinka horreeyey wixii helay oon idin helin miyaa moodeen aayarun jannada in daf layska odhanayo oo talow maxaa helay masadhum lba'saa waa jumlo caddaynaysa kuwii hore wixii helay waa jumla mubayina masadhum waxaa taabatay kuwii hore alba'saa caydhnimo ayaa taabatay iyo wadaraa cudur ayaa taabtay oo wazulzilu waa la gilgilay xataa yaquula arasuulu ilaa rasuulkii uu yidhaahdo iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirkiisa rumeeyey ilaa ay yidhaahdaan mataa waa goorma nasrullah ilaahay gargaarkiisii waa goorma maaha shaki ee waa macno duco allow noo gargaar bay ka dhigan tahay markaasaa alla ugu jawaabay ilaan kurbadu markay ugu culus tahay ayaa fadxigi iyo farajkuna kuugu dhow yahay alla waxa uhi alaa hooyay baraaruga ina nasra allah ilaahay gargaarkiisu qariibun waa idiin dhow yahoo idinkama dheera yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabi maxamedow maada maxay bay yunfiquuna bixinayaan ama maa muxuu yahay daa ay ladii ka yunfiquunahu ay bixinayaan oo ama maadaa ism istifhaam oo murakaba ka dhig ama maada istifhaamiye ka dhig daadana mawsuul yunfiquunana ku sile caydkana usoo qadar aayaddu waxay ka warramaysaa waxa la bixinayo iyo halka lagu bixinayo waxa la bixinayo way sheegtay oo maa anfaqtum min khayrin khayrna waxaa lagu tilmaamayaa xoolaha xalaasha ah kaasaa ilaahay aqbalayaa oo in allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba halkii lagu bixinayana waa la tilmaamay oo waalidkii iyo kuwa kuugu dhow agoonta iyo kuwa baahan iyo kuwa socotada ah marka waa xoolaha la bixinayaa waa maxay waa alxalaalu ayib yaa la siinayaa waa waalidkaa ugu horeeye xigtada iyo dadka baahan ee mutaysta in wax la taro yas'aluunaka waxay nebi moxamedow ku weydiinayaan maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan maxay bixiyaan bay ku su-aalayaan qul waxaad ku tidhaahdaa maa anfaqtum waxaad bixiseen oo min khayrin khayr ah oo yacni xoola ah waayo khayrkan waa bimacna almaal waana maalkii khayrkee wanaagsanaa marka maa anfaqtum waxaad bixiseen oo min khayrin xoolo xalaal ah falilwaalidayni labada waalid buu u sugnaaday oo xaq u leh inaad wax ku bixisaan waalaqrabiina iyo kuwa idinku dhowaanshaha badan leh waayo alsadaqatu cala alqariibi sadaqatun wasila oo ninba ninkuu kaaga dhow yahay ayaa sadaqadiisu ka fadli iyo faa'iido badan tahay iyo walyataamaa kuwii agoonta ahayd ayaa ay u sugnaadeen xoolaha aada bixinaysaan iyo walmasaakiini kuwii baahnaa iyo wabni sabiili ka waddada hayee socotada ah wamaa tafcaluu wax alla waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ana fa ina allaha ilaahay bihi khayrkaasi caliimun waa kii og idinkana abaalmarinaya wallahu aclam